habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo salaasaa bisha ogost ee sanadka labada kun iyo labaatan waa afar waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mijirbaan iyo boga v o a somaly dot com afrikada bari saacaddu waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya saare cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi dhacawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida madaxweyne donald trump oo bartamaha bisha sebtembar ee soo socota u qabtay shirkadda tiktok in lagu iibiyo haddii kaleetana uu ka mamnuuci doono gudaha dalkan maraykanka waxa ugu muhiimsan oo ay ku doodayaan waxa weeye in ay xog badan oo dadka maraykanka degan ay gacanta u geli karto dalka shiinaha taasoo ay siday doonaan ka yeeli karaan midda kale waxyaabaha lagu eedaynaya shirkadda iskale tiktok ee pydanc la yidhaahdo ayaa waxay tahay shirkad iyadu si toosa xogta ugu gudbisa dalka chiniiska waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan olole lagu hagaajinayo bilicda mandheera oo ay mas-uuliyiintu ku dhawaaqeen muddo hadda waxaa labadaba bil laga joogo waxaan bilownay xaaqitaanka jidadka laamiga oo ku yaalo mandheera town gudahiisa oo labaatan iyo afar kilomiter ayaan xaaqahaynaa ujeeddadii aan shaqadan u bilownan waxaa waaye nadaafadda magaalada iyo caafimaadka bulshada inaan xoojino ayaan ku tala jirnaa qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
shan gobol oo ka mida dalkan maraykanka ayaa maanta qabanaya doorashooyinka xilliga dhexe waxaana ka mida tartanka ay jamhuuriyiintu ugu jiraana kursiga sanadka ee gobolka kansas oo ka mida meelaha aadka la ysugu hayo koob iyo toban musharax ayaa ku tartamaya inay soo galaan liiska doorashada guud ee bisha noofembar waxaana ay dadka codkooga dhiibanayaan ay dooranayaan cidda buuxinaysa kursiga uu ku fadhiyo senator bat roberts roberts ayaa waxa uu taageeray mudanaha koongareeska robert marshall kaasoo sidoo kale ay taageerayaan hogaamiyaal kale oo xisbiga jamhuuriga sida xogayaha gobolka chris cobeg markii uu dambeysay ee tartamo jamhuuriga uu ku guulaysto kursigan kansas ayaa ahayd sanadkii kun sagaal boqol iyo labaiyo soddonkii jamhuuriga ku guulaysta doorashadan maanta oo salaasaha dhacaysa ayaa sidoo kale noqon doona kan lagu dooran doono doorashada bisha noofembar iyadoo lagu sii dhowaanayo doorashadaasi noofembar ayaa waxa ay jamhuuriyiintu haystaan hadda saddex iyo konton kursi oo ka mida boqolka kursi ee sanadka halka dimuqraaddiguna ay ka haystaan toddobiiyo afartan kursi dhinaca gobolka michigan ayaa isagana salaasada maanta lagu tartami doonaa degmada saddexiyo tobnaad ee laga soo doorto rashiida talaa'ib oo taasoo ula tartamaya musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee lagu magacaabo brenda jones oo madax u ahaa golaha deegaanka ee detroit rashiida ayaa sagaal boqol oo cod ka horreysay jones doorashadii laba kun iyo siddeed iyo tobankii xubin ka mid a koox mucaarida oo reer iiraan oo degan gobolka california ayaa sida maanta qoyskiisu ay sheegeen ay iiraan ka aftuubtay magaalada dubai aftuubka najamiish shahmaad ayaa u muuqda mid halka uu joogo lagu xaqiijiyey telefoonkiisa gacanta sida ay wakaaladda wararka ee bii qoyskiisa u sheegeen taasi oo ah in loo qaaday dalka deriska ee cumaan ka hor inta aan loo gudbin dalka iiraan iiraan ayaa sharmaad oo ah shaniil xidan jir kuna noolaa magaalada galendroa ee gobolka california ku eedaysay inuu qorsheeyey weerar sanadkii laba kun iyo sideedii lagu qaaday masaajida oo ay ku dhinteen afar iyo toban qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan laba boqol oo kale qoyskiisa ayaa ku adkaystay in sharmaad uu keliya ahaa afhayeenka kooxdan islamarkaana aan wax luga ku lahayn weerarkaasi sharmaad ayaa taageersan in la soo celiyo boqortooyada iiraan ee kacaanka islaamiga uu xukunka ka tuuray sannadkii waxaana hore maraykanka gudihiisa loola beegsaday dil ay soo maleegtay dowladda iiraan sannadkii xogayaha guud ee qaramada midoobay antonius gutras ayaa sheegay in markii iskuullada qasab ay noqotay in albaabada loo laabo xanuunka coronavirus dartii hadda ay dunida soo waajahayso masiibo jiilka cusub ku imanaysa gutaras ayaa hadalkan sheegay maantaoo salaasaha isagoo kulan dhinac maqalka iyo muuqaalka ku daahfurayay ee olole qaramada midoobay a waddo oo loogu magac daray badbaadi mustaqbalkeenna kaas oo looga gol leeyahay sidii dib loogu soo celin lahaa loona xoojin lahaa waxbarashada kadib marka uu dhammaado xanuunka covid-19 ee dunida ku faafay madaxan qaramada midoobey ayaa sheegay bartamihii bishii julaay in in ka badan hal bilyan oo carruur ah oo ku nool ku dhowaada boqol iyo lixdan dal ay waayeen waxbarashadii rasmiga ahayd halka ku dhowaad afartan milyan oo carruur ahina ay waayeen fursaddii ay ku bilaabi lahaayeen iskuullada fasalada carruurta ee bilowga xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa xusay in dunida markii horeba ay ka jirtay dhibaato dhinaca waxbarashada ka hor xanuunka coronavirus islamarkaana laba boqol iyo konton milyan oo carruuri aanay helin waxbarashada iskuullada ah oo ay bannaanka joogeen ugu dambayntiina duufaanta isaias ayaa dhaqaaqaday dhinaca bariga ee gobolka north carolina xarunta la socodka duufaanada ee dalka maraykanka ayaa sheegtay in duufaantan isaias ay hadda dhinaca dhulka ku socdo iyadoo dabaysha ay wadataana ay hoos u soo dhacayso balse xooggeeda ayaa weli waxa uu ka jiraa dhinaca xeebta ee north carolina iyada oo kaabiga badda uu si xoogan ugu dhufanayo waxaana uu koronto la-aan ka dhigay kumanaan guri iyo weliba ganacsi duufaantan isaias ayaa waxa ay markii hore cagadhigatay meel u dhow xeebta ayal iyada oo ku socotay xawaaradan lix iyo siddeetan mayl saacadiiba xalay koob iyo tobankii habeenimo saadaasha ayaa sheegaysa in gobolada south carolina iyo weliba north carolina iyo gobollo kaleba ay ka di'i doonaan roobab dhulka biyo dhigi doona xaddi gaadhaya toddoba ilaa iyo shan iyo toban sentimitir sidoo kale roobab xoogan ayaa ka da'aya xeebta bariga kuwaasoo hordhac u ah duufaantan isaias waxaana la filayaa inay keenaan daadad socdaa oo ka dhaca north carolina ilaa iyo bartamaha atlantiga iyo weliba waqooyi bari maraykanka
mahadsanid cabdixakiim maxamuud shirwac oo inala socodsiinayay warkii dunida ayuu kaasi ahaa dadka barakacayaasha ah ee ku nool duleedka magaalada hargeysa ayaa sheegay inay dhibaato uu ku hayo dab ka kaca xeryaha ay degan yihiin oo buulal ka samaysan dabkan oo dhowr jeer xeryahaasi ka kacay wariyaha v o eda ee hargeysa khadar maxamed cabkulle ayaa booqday xeryahaasi oo warbixinta nooga soo diray goobtani waa mid ka mid a goobaha barakacayaasha ee magaalada hargeysa waa duleedka barin waana aagga ka dhow naasa hablood waa kaan barakacayaal oo ay ku nool yihiin dad tiro badan waxaay u sheegeen v o a in dadkani ay yihiin kuwo xiliyo kala duwan soo degay waa danyar aan wax haysanayn dhibta ugu badan ee haatan haysata ayay ka cabanayaan ayaa ugu badan waxaana ay tahay dareen ay ka qabaan dhib ku soo noqnoqotay oo ah dab ka kacaya guryahan ka dhisan maryaha gaboobay ee duugoobay iyo dhirta ay soo goosteen ma garanayaan sababta sida ay u sheegeen v o a dabkani uu ka kaco balse inta badan xilliyada caweyskii ayaa qaybo ka mid ah buulashan yaryari waxa ay hulaaqaan oo ay gubtaan xilli caweysa waxaan ka warramayaa dabka dhibaatada uu mar walba nagu keeno ee uu nagu hayo uu mar walba ilaa imanka muddo dheer nagu soo noqnoqonayay mararka qaar dad ku dhinteen mararka qaar ku sigteen imanka oo ah halkan aan taaganahay ay maxay ahayday dhowr habeen ka hor gubatay salaaddii maqhrib markii laga baxay waxaannu maxay ahayde ka codsanaynaa dowladda eenu u sheegaynaa in haddii kaamkaasi gubto uu laydhkaa iyo wax waliba saamaynayo oo guryaha daaraha ahee nagu xigaa xitaa raacayaan ayaan ka warramayaa waxa weeyaan waxani waa maryo waa maryo maxay ahayde jawaano boco ka mid markuu qabsado ilbidhiqsigii inta aan waxaan kuuhi qofka soo cararaya soo gaadhin konton guribuu isaga gudbaa aabbahani waxa uu ka mid yahay guddida maamusho goobtan waxaana uu dareensan yahay in dhibaatada jirta ay tahay in ay dabkaasi halis uga baqayaan gaar ahaanna waxa haatan uga baqayaan in naf ahaan waxyeele ka soo gaadho dadkani toban sannadood bay horta yaalleen waddankana dee ilaahay maamaadle horta way iska wanaagsan yihin dhibtuna way badantay dab baa iminka naafeeyey dabkaasi cidalla cudgubaysa garamayno habeenle lama seexdo dadku u dhibaataysan yahay shaqadhaasuu bay dhegaysanayaan dee dhibtu way badantay dadkana waa dad danyara dhulkan iyagu ma laha dad baale afar iyo labaatanka saa ka guuraa laydhaa xagga faatuu saaran meelay u guuraanna ma haystaan waa dad noocaasa oo danyara oo u baahan dowladdooda iyo dalkoodii in wax la siiyo loona qabto dhulla la siiyo baayada ugu badanna waa dhulka xanuunnaa jira dhibaatooyin kalaa jira dabbaa jira dhibtu way badantay hooyadani waxay si qoto dheer u sharxaysaa ama u tilmaamaysaa dareenka ay ka qabaan iyo cabsida uu dabkani ku beeray maadaama uu ku soo noqnoqday dhowr jeer meesha dhow saddex goor ama afar goor bay gubatay wax dab la yidhaahdo oo wax alla wax shidaya iyo wax alla wax gubaya aanan garanayn ayaa maxay ahaytoy naftayadii laa ilaaha illala aanu ka taaganay waxaa dadku hurdo oo niyadu hurdo habeenoo dhan saasaa noo fadhinaa sidaa ayaa noo fadhinaa oo u yuuranaa intaan hadda baanu ka baqaynaa labaatan jiroo ayaa ku gubtay oo maskaxdooda ku qarxay kowdhe markaa maxay haytay meesha dab horta wax kaleba ha joogayna dab baanu naftayadii ilaahay uga baqaynaa inaan ku hurufaadno
inta badan kaanuunka sidan oo kale ah ayaa waxaa dadka degani ay u badan yihiin kuwii ay xooluhu ka dhammaadeen sannadihii iyo dabayaaqadii sannadkii khadar maxamed cakule v o e hargeysa
ganacsatada magaalada xudur ayaa waxa ay sameeyeen shaqo joojin ayaga oo xiray goobihii ganacsiga kadib markii ay sida ay sheegeen ay maamulku ku kordhiyeen canshuuraadkii laga qaadi jiray badeecadaha warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed
maalintii labaad ayaa hakad waxaa ku jira oo aan la furin goobaha ganacsiga magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ganacsatada magaalada xudur ayaa xiray dhammaan goobahooda ganacsiga kadib markii ay kasoo horjeesteen canshuur kordhin ay sheegeen maamulka inuu ku sameeyey guddiga ganacsatada magaalada xudur waxay sheegeen kahor intaan canshuur kordhintan lasoo rogin lacagta canshuurta in laga qaadi jiray gaadiidka badeecooyinka keena oo keliya oo aan la canshuuri jirin loorarka ama keentaalada badeecooyinka ku jira ee magaalada lagu dejiyo waxayna haatan sheegeen maamulka inuu kusoo rogay loorkii shan kun oo shilinka soomaaliga badeecooyinka magaalada xudur soo galaya inta badan badeecooyinka magaalada xudur laga isticmaalo waxay ka yimaadaan magaalada beledweyn oo xiriir ganacsi uu kala dhexeeya magaalada xudur waxaana loorkii uu ku yimaadaa magaalooyinka beledweyn ilaa xudur toddoba doolarka maraykanka oo laga qaado gaadiidka badeecooyinka keena halka ganacsatada xudurna bishii xarun walba oo ganacsi laga qaado shan doolar gudoomiyaha ganacsatada magaalada xudur xirow sanweyne xasan oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ganacsatada magaalada xudur markii ay dareemeen culeys dhaqaale oo dhanka canshuuraha lagu soo rogay qof walba oo ganacsina uu go'aansaday in uu xiro goobtiisa ganacsi magaalada waxay xiran tahay maalintii labaad waa magaalaha waxay ahayd goodoona oo aan baabuur soo gelin iyadoo ay sii haysto yaa waxaa jirtay dhaqaala ay naga qaadaan dowladda hoose lacagtii dowladda hoose ay qaadan jirtay yaa waxaa la dhahay waxaana lagu beedihayaa koonfur galbeed marka koonfur galbeed ah waxay dhahday lacagtii dowladda hoose qaadan jirtay anaa qaadanaya lacagtii marka aan bixin jirnay oo dhaqaal ahaan aan u bixin jirnay yaa degmada waxay kala wareegtay koonfur galbeed markay degmada koonfur galbeed kala wareysay degmadii annaga inoo timid waxay tiri lacagaan ka rabnaa loor kasta oo magaaladan lagu dejinayo waxaan ka rabnaa ay dheheen shan kun waa tan aada labada berib ay la xiran tahay hata ganacsadadan cid u tagtay oo meel hayra dhacday male kii kawaanka joogay waa xirtay kii dukaan gaday waa xirtay gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin ayaa isna v o a u sheegay in cashuur kordhintan ay tahay awaamiir ka soo baxday wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed ganacsadana ay isku dayeen in awaamirtaasi ay ka hor yimaadaan qaabka oo macnaha cashuur kordhintii way basheenay dowladda koonfur galbeed awaamiira ku batiyo maamulka degmadana go-aanka sagaadi go-aanka maamulka degmada ganacsiga korokooy ganacsiga diidan ani maanaa awaamiirta dowladda wadan siman marka baaburkisaa ka kasuryihiin meeshii dadkana ma jira gudoomiye soo dhibkeeda ma laha iyadoo xaaladda xudur aan ogsoonnahay inay go-doon tahay oo culeysyo badan ay jiraan in xilligan canshuur lagu soo kordhiyo ganacsatada maya cashuur yaru cashuuro maanaha yaru cashuuryo ku baha koroono deegaanka dhaba ku jira godoomi ku jiraysaa kasaasina dowladda iyo maamuladaas iyo deegaamada iyo maamuladaas wasaaradda maaliyadda warqad habortiya onayaka camal qabni wasaaradda maaliyadda maadaama warqad haborti maamulka degmada oo consolka deganayna way basuubiyeysuu cashuurtuta dowladda dowladda dhaqaadaas doona deegaanka dhaqaale dowladaha hoose ayaa dhaade tay oo wasaaradda maaliyadda markorona downtown jarta wada ka wareejinay wasaaradda maaliyadda ka wareejinay ka deegan ahaan awaamiirka dowladdan hogaansani wasaaradda arabnoodan hogaansani kadib wayba suubineen wal cashuuraad gaara oo dowladaha hooseniinka kala galay oo dejina iga suubinay gori iga suubiyeen marka arabmoo laisku qorqoy arabkaasu gudoomiyaha degmada xudur waxaan kaloo weydiiyey maadaama cudurka covid sagaal iyo toban uu dalka ka jiro ganacsigan uu saameyn ku yeeshay canshuur kordhintan inay saameyn ku yeelan karto habsami u socodka ganacsiga magaalada xudur maya arimaya arrin kuli jeedkale ku jarmusho waljarme walaya waljarme cudurada adduunya dhaangani dee lukurimile adduunka weyna galna male cudurkusee soomaali dhaan gali degman galna male deela arimada ku jaran male arrinti arango manaa walkana kajidigo ayo maragaano ka maamul ahaan dhibaato deegaanka laha ka wajahiyo iyo halkii maxaana mala shibna shalay jeef mala shibna ganacsadii oo manaa magaalo bintow la saaro maamul iyo intuu dawlada saaro korto magaalo bintow ganacsiga magaalo bintow saaro kortee waa cabasho jartay anamiyo cabashada naag wedanoma walaayadni badan maamulkii addeetin dhaafkunanin suu biyey diskoonkanin suu biyey cashuur dhaafal suu biyey dhaaba lase laakiin magaalo oo maanaa shacbiga bintow saareen wala caalamka ku dhiime waroraageynime ganacsatada magaalada xudur waxay caddeeyeen cabashadoodu inay ku muujiyeen inay hakiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada xudur islamarkaana aysan awoodin lacagta canshuurta ee lagu soo kordhiyey sida uu mar kale sharaxayo gudoomiyaha ganacsatada magaalada xudur xirowsan weyne annaga marka awood kaloo aan leenahay ma jirto inaan magaaladii xidhanno oo inta aanimeena ay ka fulayaan laakiin awood kaloo aan samayn karno oo markaas ilaan annaga qolahu way samanihin dad ganacsataa nahay hataa ganacsatii isu tagtay oo midibaaha la xidhay ma jirto nin walba dhibku dareemayo hadduu dhibkiisa ka hadlay haddee ninkii wax kale ku sheegayna isaga kusoo caddaynayo degmada xudur ee xarunta gobolka bakool wuxuu xiriir ganacsi oo aada u qoto dheer kala dhexeeya magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhinaca kalena dalka kenya waxaa ka taagan dood ku saabsan in hoos loo dhigo dhaqaalaha la siiyo gobolka waqooyi bari ee soomaalidu ay degto ee dalkaasi warbixintan waxaa gaariso ka soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire mooshinkan aqalka sanadka dalkani kenya ay gadafka ku dhifteen qaar ka mid aan ilaayaa haatan ay la daalaadhacayaan sidii dib loogu soo celin lahayaa waxa uu tusinayaa in dhaqaalaha la siiyo gobolada waqooyiga dalkani kenya hoos loo dhigo waxaa qormada ku qoran in dhaqaalaha goboladaasi la siiyo laga soo jara malaayiin lacaga dibna loogu celiyo gobolada kale ka dadka badan gobolada waqooyiga dalkani kenya oo xoolodhaqatada inta badan ay ku nool yihiin gobolka waqooyiga bari oo ka kooban laaya saddex gobol ilaa iyo gobolada marsabit iyo mooyaale iyo weliba isyolo oo lagu darayaa waxay noqonayaan kuwa ay saameynta ku yeelanayaan
xildhibaanka laga soo doortay tarbajaan nahay macquul maahan sidii hadda la sheegahaya waxaa la leeyahay waddamayaasha hormareen ayaan lacag looga daraa waddamihii abadkoodba aan hor u kicin ayaa lacag laga goynaa waxaa lagu xisaabaa aa la yidhi populationaa lagu xisaabaa aniga sidaan leeyahay population waan leenahay magacayga waxaa la dhahaa doctor cabdi ciisa waxaan ahay bresabka ku-xigeenka countiga isyolo maanta xaggan waxaan isku nimaanay inagio xildhibaano oo waxaan ka shiraynaa oo dadka u sheegaynaa waxaan ka soo horjeednaa dakhli qaybinta hadda ee lagu wado baarlamaanka senadka oo dakhliga countiyaasheenna oo xagga asal la dhaho mise waqooyi bari inaa lacag laga gooyo taas uma oggolaanayno waanan ka soo horjeednaa waxaa jirta ilaa boqolkiiba soddon inaa xagga dakhliga laga gooyo waxaasna ma ogolni waxaan doonaynaa inaana loo kordhiyo oo inaa la badiyo james orengo senatarka deegaanka siaya ayaa gadafka ku dhuftay mooshinkaasi sheegayna in aan loo dulqaadan karin kenyaanka xilligan haatan adag la kala qaybiyo
fiiri wajeer aniga waxaan u hadlayaa wajeer in ka badan senatarka wajeer waxaan joogay wajeer wax badan waana u hadlay wajeer waxay luminaysaa in ka badan laba bilyan aniga karreesiyaaya ahaan waan ka faa'iidayaa laakiin waxaan leeyahay ma uu codaynayo in wax laga bedelo dakhliga la siiyo gobollada waqooyiga kenya kenya waa hal bal fiiri astaanta qaran ee dalka waxayna tusinaysaa hal kenya Look at the preamble of the constitution is Kenya, of Kenya is saying we are one indivisible, indivisible nation.
fatume geedi mudanaha aqalka baarlamaanka wajeer county laga soo duurta ayaa dhankeedu waxay aaminsan tahay in la kala diro maamulka wajeer county xilli ay sheegtay in maamulkaasi dhaqaalaha la gelin lahaa haatan uu yahay mid shaqaasii gacanta u gelayo waxayna sheegtay in ay iyadu door bidayso in maamulkaasi gacanta loo geliyo dowladda dhexe sida maamulka magaalada nairobi haatan ay dowladda dhexe gacanta ugu hayso
maxay tahay sababta aad u dooni lacag iyo kheyraad dheeri ah adoo og in ay geli doonto jeeb shakhsiyadeed aniga haddaan ahaan lahaa sanatarka wajeer waxaan ku talin lahaa in aanan wajeer lacag la siin madaxweynaha dalka waxaan ka codsanayaa in uu kala diro dowladda wajeer xukunka dowladda dhexe la wareegto sida nairobi la yeelay
hadalkaasi faatuma geedi ka yimid ayaa waxa uu noqday mid cambaareen iyo cabasho fara badan shacabka ku dhaqan magaalada wajeer ay ka muujiyaan waxayna sheegeen inay tahay faatuma geedi iyo senatarka countiga wajeer kuwo wax badan aana ku ogeyn habraaca noololeed ee shacabka ku dhaqan countiga wajeer oo ah dadkii soo doortay aniga horta waxaa ladhahaa mashimuuc ciise axmed imsega laga soo doortay warguduud dadka dhammaaloo lixda sab county ka imaaday aan maanta miaan iskugu imaadna in aan ka hadalna hadalkii ay shalay ka hadlaysay midiaga ooy leedahay in county governmentka laga hoosgeeyo national government aan burburinaya waa nasiib darartaas iyadaana waxaana leenahay ha ka soo noqoto hadalkaas ha u soo noqoto madaxnimaa loo doortay inay u imaado wixii qaldan ay subis cabsidii ugu weyneed ayaa guud ahaan gobolada waqooyiga dalkani kenya haatan soo food saaray isbedelada siyaasadeed iyo isgacansaarka madaxweyne uhuru kenyatta iyo rayla omolo odingana waxaa la tuhunsan yahay in ay qayb ka ahayd in hoos loo dhigo dhaqaalaha la geliyo gobolada waqooyiga dalkani kenya lana geeyo gobolada dhulka cagaaran ku yaala iyo buuralayda oo ay sheegeen in dhulkaasi uu yahay dhul tiro fara badan oo dad ay ku nool yihiin marka la barbardhigo gobolada kale dalkani kenya maxamed faarax shire v o w garisa maamulka magaalada mandheera oo kaashanaya dowladda dhexe ee gobolkaasi ayaa gudaha magaalada mandheera ka wada hagaajinta bilicda magaalada iyo ka shaqaynta nadaafada guud ee gobolka xilli dalka kenya uu weli la daaladhacayo xanuunka covid sagaal iyo toban tallaabooyinkaasi nadaafada ay maamulka qaadeen waxaa warbixinta nooga soo diray maxamed faarax shire tallaabooyinkaas ayaa maamulka waxay sheegeen inay doonayaan inay uga hortagaan guud ahaan dhaawacyada soo gaari kara fayodhowrka xilligan oo cudurka coronavirus qaybo badan oo ka tirsan gobolka uu ku sii fidayo xasan nuur aadan cabdulaahi waa madaxa maamulka magaalada mandheera waxauu ka warbixinayaa hanaan cusub ay dowladdu haatan ku soo dabaashay wadooyinka waaweyn ee laamiga ee faras magaalaha muddo hadde waxaa labadaba bil laga joogo waxaan bilownay xaaqitaanka jidadka laamiga oo ku yaalo mandheera town gudahaysa oo labaatan iyo afar kilomiter ayaan xaaqahaynaa ujeeddadii aan shaqadan u bilownan waxaa waaye nadaafadda magaalada iyo caafimaadka bulshada inaan xoojino ayaan ku tala jirnaa horaanba waxaa noo socday program oo qashin aruurisba ayaan xoog saaraynay laakiin hadda waxaan ku darnay xaaqitaanka laamiga maxaa yeelay waxaan aragnay laamid oo quraxsan oo aan dhisnay inay carra meel kasta ka qabsatay oo gawaarida marka ay ku socdaan la kala ogeen inay meel oo carra ku socdaan iyo laami ku socdaan la kala ogeen nuur oo ka sii hadlaya barnaamijkiisaasi fayodhowrka guud ayaa waxa uu sheegay in nadaafadda oo qayb libaax ay ka qaadanayso ismaamulka countiga mandheera in ay laayaa haatan ay qorsheynayeen ay soo iibsadaan qalab cusub haatanna waxa uu sheegay shaqaalahay laayaa haatan ka howlgalaya wadooyinka laamiga ee bartamaha magaalada mandheera maro inay isticmaalayaan gacmahooda dadkan dad oo hal maalin shaqayna maalinta kale ka dhaaf maahin waa shaqo socon doonto insha allah saa ay muddo u socotana budget fiican haddaan helno waxaan soo gadanaynaa qalab fiican oo casri ah oo jidka lagu xaaqa ayaan insha allah ku tala jirna inaan soo gadano laakiin intii aan taas ka gaarayno had waxaanu ku wadnaa inaan gacmo ku xaaqno oo daily maalin kasto shaqaaladii section baa la siiya oo xaaqaan waxaana xaaqaa in jidka laamiga iyo meeshii oo wakweyn laho macalay dad ku socdaan waxa uu master nuur sidoo kale qabaa in dadaalada haatan fayodhowrka loogu jiray iyo ka hortaga cudurka coronavirus si nadaafada guud ee gobolka ay u noqoto mid bilicda magaalada iyo weliba dadku ay ugu raystaan ay tahay mid haatan tilaabadan dowladaha ay shacabka ku dhaqan gobolka ay kala qayb qaataan gawaarida waaweyn ee nadaafada ka shaqaynaya qashinka ka aruurinayana ay noqdaan kuwa si waafi ay shacabka gobolka ay shaqeeyaan waxaan ka rabnaa shacabka reer mandheera in waxaan ka cusanaynaa buulo kasto maalin bay leedahay oo qashin laga aruuriyo oo gaarid u qoran gaarid oo ku filan ayaa mandheera hadda yaalaan kuwii skiblodas oo maxaamii waaweyn wataan waa jiraan kuwaasna haamo meel oo la dhigaa jiraan jiiraamaha meesha haamo u yaalaan ku dhow waxaan ka codsanaynaa inaa haamahaas qashin ku daadiyaan oo meel kale oo qashin ku daadiyaan iska dhaafaan dadkii aan haama oo macalla dhinacood yaalin gwaarid baa imaadaan wiigiiba bulo kasta laba maalin ba ay leedahay waana ku filan tahay fadlan qashimihiin caaqadahiin ku keydista jawaama ku shuba ama bogsiyaal ku shuba maalintii oo maxaa lahay timetableka buuladiin ku qoran tahay qashin maalintaas un banaanka lasoo dhigo waana lainka qaadaya ayaan leenahay insha allah qaar ka tirsan dadka la shaqaaleeyey ka shaqaynaya bilic soo celinta magaalada iyo nadaafada guud ayaa dhankooda waxay aaminsan yihiin in cabsi fara badan ay ka qabaan dhankooda caafimaadka balse ay tahay mid noloshooda ku qasabtay in ay ka shaqeeyaan mushaaraadka yar ee dowladdu ay ka helayaanna ay tahay mid ay soo dhoweynayaan waxaan qolnaa qashinkan xaabinayno oo magaalada jidka magaalada dhaxdeeda ciidan xaabinayno dukaamo horteeda aan ku daadinaynaa mar kasta shacabkii aan iska horimaayna marka anaga waxaan codsanaynaa odayaashii magaaladaan ahayn kaale waxa la iman yihiin wax baan hagaajinaynaa inaa yani inaan hor imaanin unbaan sheegaynaa soo celinta magaalada mandheera oo ahayd mid had iyo jeer ay ku mashquulsanaayeen maamulkaasi ayaa waxaa isoo ifbaxaya in geeda waaweyn oo dhammaan wadooyinka waaweyn ee magaalada laysku xiro ay ku abuureen ay ilaayaa haatan bilicda magaalada soo celisay base qashin badan oo qaybo badan oo ka tirsan magaalada ay buux dhaafiyeen dowladuna ilaayaa haatan waxay sheegaysaa inay la daalaadhacaysa hab walba oo qashinkaasi magaalada looga saari lahaa maxamed faarax shire v o a garisa bal haatanna aan ku wada leexanno dhinacii heesaha dabacsan
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan dhallinyarada qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo fursado wanaagsan oo dhinaca shaqa abuurka ah ka helay maalmihii lagu guda jiray diyaargarowga ciidda ee xeryaha kadib markii uu kordhay dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo wax kala iibsiga iyo barakacayaasha ku sugan kaam ku yaala magaalada muqdisho oo barnaamijka tubta nolosha uga warramay xaaladooda nololeed iyagoo sheegay in daryaal xumo dhinacyada cunnada iyo caafimaadka ay ka jirto halka ay soo tiigsadeen kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay dhallinyarada qaxootiga ah ee ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa fursado wanaagsan oo dhinaca shaqa abuurka ah ka helay maalmihii lagu jiray diyaargarowga ciidda ee xeryaha kadib markii ay kordheen dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo wax kala iibsiga dhaqdhaqaaqyada ganacsi iyo xirfadaha ay dhallinyaro badan fursadaha shaqo ka heleen ayaa u badnaa furnooyinka lagu sameeyo waxyaabaha macmacaanka ah goobaha timajarka harqaanada dharka iyo dukaamaysiga oo aada u badnaa wariyaha v o eda cabdisalaan salas ayaa warbixintan noo soo diray
maalmaha ciidda iyo diyaargarowgeeda ayaa fursado dhaqaala abuur u noqday boqolaal dhallinyaro ah oo qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka kenya dhallinyaradan ayaa xirfadayaal markii hore ku hornaa shaqooyin kala duwan sida turidda dharka samaynta bushudka iyo xalwada timajaridda iyo shaqooyin kale maalmaha ciidda waxaa aad u badan dukaamaysiga ku aadan isku diyaarinta ciidda iyadoo waalidiin badan ay farxadda ciidda darteed qoysaskooda si hagar la'aan ah ugu khidmeynayaan waxaana isbuuca ciidda mashquul badan gala goobaha dharka lagu taro taas oo fursad shaqa abuur u noqotay dhalinyaro fara badan oo ku sugan gudaha xeryaha dhadhaab waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha
bismillaah magacayga waa omar kambaniga magaciisna waa omar taylor kambani so maasha allah waxaan ku jirnaa diyaargarowga ciidda aad iyo aad jaam laba habeen hadda maan hooyo nin hooyada male macal shaqaale anaga waan shaqaynahaynaa haddana jaam waxaan maraynaaba heer inaan waxba aan qabo wayno oo bis dalab kale meesha aan ku joojinay kol hore marka hadda wixii hore dalabyadii hore hadda aan tolaynaa diyaargarow aad iyo aad u weynaa ka jira marka cabdisalaanow waa tahay omarow waxaad ka warantaa ciidan iyo ciidihii hore waxay ku kala duwan yihiin ciidan ciidaha hore waxay ku kala duwan yihiin ciidaha hore waxaa la diyaargaroobaa bilka hore ciidan laakiin tobanka ayaa lagu xisaabtamaa tobanka oo arafo soo marka intaas u kala duwanya tobankaana macnaa jaamka zaa'idkan waxaa keenaya tobankaas beri waay waqtigoo yar aawiisa waa saasa marka horta bulshada waxaa u badan haween iyo cayaal caruur anaga waxa aan tolana waa rag iyo dumar marka waxaana u badan caruurta rag iyo dumar waxayba kala yihiin iyo habeenka yaa u badan qaba aan u shaqeyno magacii waa cabdi macalin maxmed bishaan aan ku jirno waa bil dulxaja waa bil oo iska mashquul badan markii hore anigi ma shaqayn jirin baalgamuuntan iska ahaay haddana kambigan kambanigan oo maartaydan kusoo biiray meeshaan ka shaqaystaa maragtahadda maragta xariir badan maragta xerooyinku dhan waxay ka furan yihiin haddana bishaan waa bil aad hadan oo uu maragtay oo lagu faa'iidaystawaay shaqada aad u fiican tahay marban shaqaale loo baahaya maragtay waa jaaniska jaamka iska badan bishaan waa dulxaja marka laga tago harqaanka waxaa iyadana suuq weyn sameeyey timajarayaasha oo inta mada bulshooyinka ay isku diyaarinayaan qaar ka mid ah dhallinyarada qaxootiga ah ee timaha ku jira gudaha xeryaha ayaa ka warbixinaya sida ay tahay shaqadooda toddobaadkan lagu jiro maalmaha ciidda anigoo ah cabdixasiis farax gele oona jooga xeryaha qaxootiga dhagaxle khaasatan dhajka xeryaashan waa xeryaha ugu fiican ugu dhaqaalaha oo soo galitaanka faraha badan maasha allah waa ilaahay mahadiisa nin walba wuxuu ku fikrayaa sanadkan inuu xere isku diyaariyo ciidda xakul ciidda oo yacni dabaaldeg lagu dabaaldegayo xagal ciidda maadaama oo dhallinyaradii isdiyaarinayeen iyo caruurtii faraha badneed oo maanta lala jaan qaadayo ciidda xagga maasha allah waa ilaahay mahadiisa
waa tahay cabdicaiis bal ka warran maanta shaqadaada iyo bal howlihii siday yihiin alxamdulilah maasha allah waa ilaahay mahadiisa shaqadeeda waa jaam meel la kala istaagayaa laleeyahay waa mahadda ilaahay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaana halkaan u joognaa maalin walbo inaa shaqada nagu sii kordho jaamka jaamka maalinba maalin baa kasii daran waa tahay dabcan adiga goobtaada way cusub tahay oo haddana si gaara loo xiisanaya maasha allah maasha allah aad bay u cusub tahay goobteeda oo mar dhow baa halka meel baa degnay inaan kasoo gurnay magacii waa ibraahim cabdirasaaq sheekh oo jooga xaalada qaxootiga dhagaxley ee ka mid ah dhallinyarada halkan ku nool runtii waxaan jooga kiyonsiga ugu weyn ee xaalada qaxootiga dhagaxley oo magaceeda la yidhaha kalasi kiyonsi dhajka maasha allah waxaan halkan ku haysanaa shaqaale aad iyo aad u qalbi furun waxaan timiyan haajisanayaa maasha allah hadda aad aragtaa waxaan dhan waa dadkii meesha waa iska jaam xuseen carab waa mikilaa xalwa gandarshe ee ku taala xerada qaxootiya dhagaxley v o eda ayuu ugu waramay sida ay tahay shaqadooda isbuucan iyo waxyaabaha ay ku diyaarinayaan gudaha xeryaha dhadhaab si ay u raaligeliyaan bulshooyinka ka adeeganaya maanta waxaan u shaqaynaa ciidda ciidulcarafa ilaahay barakadan hana siiyo bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaan ka shaqaynaa xalwo buskud doolsho xalwo ku magac dheer xalwo gandirsh oo xerada aan joogo dhagaxleey xalwada oo la jecel yahay xalwo gandirsho oo subag waa tahay waxaa arkayaa in xuseen oo dad fara badan aylan kugu jiraan xalwadaada maxaa ka samaysaa xalwadey waa subag xalwa gandirsho dhagaxleydhan waa midda oo la sii jecel yahay taasaa hadda magaalada ku jirto maanta ka warran qaabka shaqada ay tahay hadda shaqada waa iska jaam laakiin saan u malaynaya insha allah intii beri waan meel waan saari karaa insha allah waa tahay maalmahan gaarka ciidaha bal waxaa idinku qiyaasaa xoogaa in lacag samaysaane bal ka hor faa'iida helaysaan maya lacag waa la sameynaa laakiin saan hadda oo magaalada waa cudur iyo balaayo iyo karooni iyo waxaasa hadda magaalada kala celiye lacagii hore hadda la heli jiray hadda ma bataalaba waa dhaqaaliya hoos u dhacay dhaqaale burburaa u dhacay goldubinin tan hadda ciidan waa ciiddii oo hilibkii iyo waxaas la cuni jiray ciiddii horena oo soonfurkana xalwi iyo buskut xeligii aan shaqays lahayn waa cudur baa na saameeyey ciidda ayaa marka laga tago dareenka farxadeed ay xambaarsan tahay ayaa haddana waxay tahay mid fursado shaqo ay ka helaan boqolaal soomaali ah ee ku nool xeryaha dhadhaab waxaana ciiddan ay ka duwan tahay ciiddii hore maadaama qaar ka mida masaajidda loo oggolaaday in salaadda lagu oogo cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
warbixin ku saabsan barakacayaasha ku sugan kaam ku yaala magaalada muqdisho oo barnaamijka tubta nolosha uga warramay xaaladooda nololeed iyagoo sheegay in daryeel xumo dhinacyada cunnada iyo caafimaadka ay ka jirta halka ay soo tiigsadeen ayaa inoo soo socota balse kusoo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii laga guur geedigii hore waxaa si wada jira ugu luuqeynaya yuusuf xaybaro iyo ayaan wadani
Bye-bye.
intaas aan ku dhaafna heestaasi wadajirka ay ugu luuqaynayaan yuusuf xaybaro iyo ayaan wadani aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington barakacayaasha ku sugan kaam ku yaala magaalada muqdisho ayaa barnaamijka tubta nolosha uga warramay xaaladooda nololeed iyagoo sheegay in daryeel xumo dhinacyada cunnada iyo caafimaadka ay ka jirto halka ay soo tiigsadeen dadkan ayaa isugu jira beeraley iyo xoololey ka soo barakacay abaaro iyo colaado ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen kadib markii ay ka baaba'een waxyaabihii ay noloshooda ku tiirsanayd waryaha v o eda xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray ka hor inta ayan kula hadlin bidhaansiga muuqaalkooda ayaa dadkan barakacayaasha kuu tilmaamaya duruufaha adag ay saaxiibka dhow la noqdeen waxaana dadkan oo ku sugan kaamam ku yaala bannaanka caasimadda muqdisho baahida usii dheer caafimaad darro iyo daryeel la-aan culus oo haraysay barakacayaashan oo xanuuno kala duwan la ildaran ayaa ka soo hayaamay gobollada gedo iyo baay waxaana dhaqaalo la-aanta haysata ay horseeday in noloshooda ay u waayaan adeeg caafimaad taasoo murug iyo welwel aan dhammaad lahayn ku beertay faadumo cali waxa ay ka soo barakacday magaalada baardheere waxaanay buro uga taallaa mid ka mida keliyaheeda iyadoo tagtay dhowr xarumo caafimaad balse nasiib darro sida ay sheegtay lagu xujeeyey dhaqaalihii lagula tacaali lahaa xaaladeeda taasoo ayan awoodin baardheer waxaan ku hay shaqo waxaan ka shaqaynaya waagii hore maqaayad iyo bal iyo qori waxaasoo ku shaqaysanaya shaqadii dhaqdhaqaadii waxaa soo aan waayay abaarta markaan dhacday aan ka soo cararay bilaarbalan markaan abaarta ka soo dhacay oo maamada iyo ilmihiin waan ka soo cararay dibna xoogu naqdoon waysanahay maana shaqeeyo koro waxaa layga haya aniga kili oo burooga yaallo maana shaqeeyo koro dadka shaqaysanayana kuma jiro shaqana tabar uma hayo oo awood uma hayo gureyska joog anaa wixii mudlameendirah iyo gudaadka iisoo shaqeey bes aan ku noolahay isaga daan waayan waa la iska seexanaya cidna kuma dhaqaaqo dirna kuma dhaqaaqo ilaahay waxaan rabnaa inaan garab iyo gargaar u baahno maanta waxaan ka joognaa laba ilma iyo aabbahoodii anagaa joogno isigana isbuucan intaan roobkan dhaayba shaqayo xasuuan waayay gurigaas ka jeefa anigana mabamaba shaqeeya koor kaliya laga haya ubura ay ugu yaalla maba shaqeeya tala iyo taabamadna ma haya marka inaan garab iyo gargaar u baahano isbitaal ma tagto buradaada ma tashtay waan tegey wax isku dhaqaajiyan waay wax isku baro baan waayey maxay ku yidhaahdeen wuxuu yidhaan daawe u baahanta isbitaal labaan tegey labadii aana tegeyn waxaa layidhi daawa u baahan tahay ma qalamayso diin iyo daawo saar buu li daawada iyo diinteenna waxaa waaya qarash daruufnimada ayaa iga reebtay meesha gudaadkana qarash ma hayo wuxuu ku shaqaynaya waa badiil iyo qoridalaa qori badiilkiin lacaga laga soo waayay intaan roobkaan dayn waaba iska xaroon anaka dhanba marka daruufadaas aan nahay tanaka bal roobka iyo hadda qabowga jira caruurta dhibaatada haysata gaajo oo falxumo iyo qoboob iyo balaayo waxaad dhan waa nahay anaka wax annaka awoodnana ma jirta ilahi subxana wa taala wa noo awooda ma ogi inaan garab iyo gargaar iyo awoodna sidaan ma rabna awood ilahi laga rabaayo guri ma haysano oo masquul ma haysano untiila ma hayo wax ilaahay uma awray meeshaan ku haysano ma jirto oo bacana ma haysano rafaada meeshaan ku taagana marka waxaan rabaa inaan garab iyo gargaar na sii oo gurmad noo raadiyo oo guri noo raadiyo oo sagad noo raadiyo oo musqulna noo raadiyo musqul iyo bac intaas iyo guryaala u baahan hadda haweenka iyo iyaalka dhan waa xanuunsan yihiin waxa isbitaal lagu geey ma jirto hataa barastamool ma aawoodaan qarashna ma haystaan waxa isbitaal lagu geey wax kale ma haystaan haweenka barakacayaasha ee tubta nolosha la hadlay ayaa waxaa sidoo kale ka mid a maryan ibraahim oo kol hore ka soo hayaantay magaalada baydhabo waxaanay ka waramaysaa duruufaha nololeed ee ka jira kaamka ay degan tahay
magaalada baydhabo meeldhawa ku barakay dad badan ahayni ani iyaalka iyo rinyogano hayni intii abaar hadluwayni hatani markii dambe dada baawurna hanin istaajiyan baawurkaas harani madansadiyantakakoyne hadda dadaa iskula roogna oo walaal ee isku dhah roogna mudangeedu seysaaso jarta war unahaasanoone maleh dhibaatada qabna manglaangeena badarai biyi walkasteen baahangna musqula fadaan walwelbihan baahangna sidiibo biniaadan waliibon baanay kullen baahangna raashin bak eri raashin manghooyin ehe musqul aye biyi walwelba fadaan waliibana nin hala kornam wali nin hala kor hay-ada wali ku samfalyaalka waliiba nin hala koraan oo yoorna ilaahay ninka dhiib iyaan baahana ugu dambayntii maryan oo qudheeda ka mida barakacayaasha xanuunsan ayaa carabka ku dhufatay in niyad jab ay ku beertay caqabadaha ka haysta helista adeeg caafimaad oo bilaasha waxaanay dowladda ka codsatay in arrintaasi laga taageero dadka barakacayaasha ee ku dandaraysan duleedka magaalada muqdisho dadka dad jiranga isku jaar aan naftirka lanjiroole isku ahaa dhanjirin buu magal i balaamal jirin roog iyaalji jiringa roogan ergabku roobroobka nga socdo aday baragaati dhahanto jarta busto wal luugsadoo qaable may haysada ada rafaada isku jara walaalo haweeninka madii jirinyi wal jirin roogan he inta isbitaalka beesa lahan malee isbitaale beesuu adigina beesadi ma haysata haye lankamadiis beesahaysadle meelifada mara kor lambeesan haysan meelifada mara kor wal unhaayna male dad jirin roogan walayo haysadaa male madoa mala meelo oo walaa likadhadhiibo seedaan walaa intooya ka qaadaayan oobayoob naftisho madooba bahaa walmasinhaano laa iraaw rafaadkasa ka dhaha jarnaada hotinasuu ku jar meel unta karsan hadalika karya ma aragna maha ka qaadaan maarn dadka walaalkay walayna sidaan iskugu karsadaan walaal mado amal dhardhigo ku igaraabkona isku baan geeko helaan geeko hawaayan artayaalka saasu waldahaay qaable male walaalo meelima dhisku dhahroo haayadoo samafalk wali koodsanaanayni walni taraan wal ar waliyo nin hala koroni kaalmayaan saasa ku odsadaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii kuwii diradiraha waday waxaa si wada jira ugu luuqaynaya cabdisaki iyo wardahabi
shaqo qorbad ka tahay cabdi u boqor baad u tahay
widiradira hawaday maxa ka dilaali jiray walee gabalbaa u damaye u damaye macaani dawee haddaba
intii ina daaqashiyo intii ka dabqaadan jiray nacabku ha iswada dabdale dabdale sakiyo soo durug macaa
widiradira hawaday maxa ka dilaali jiray walee gabalbaa u damaye u damaye macaani dawee
intii ina daaqashiyo intii ka dabqaadan jiray nacabku ha iswada dabdale dabdale cabdiyo soo durug macaa
heestaasi kuwii dirdiraha waday ee cabdisaki iyo wardahabi ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeen iyo habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
haddaan isu doonanayn haddaynu diyaarsanay dayaxa aan wadadane macan daatigii cishqiga
maxaad ii daalanay maxaa dadka ii jeclay dadaalkii hadduu dhalay macan diro weli cishqiga
haddaan isu doonanayn haddaynu diyaarsanay dayaxa aan wadadane macan daatigii cishqiga
maxaad ii daalanay maxaa dadka ii jeclay dadaalkii hadduu dhalay macan diro weli cishqiga
duruuf adag baan maray dulqaad badan baad lahay dantaan ka midaysanayn dabuub adag baan lahayn dabuub adag baan lahayn macaan adag baan lahayn
nimada farax baad u tahay dhaxanta dhaxanta dugsi baad u tahay daryaal qof dhan baad u tahay digtooraan igaadi tahay digtooraan igaadi tahay
duruuf adag baan maray dulqaad badan baan lahayn dantaan ka midaysanayn dabuub adag baan lahayn dabuub adag baan lahayn wardaay adag baan lahayn
nimada farax baad u tahay dhaxanta dhaxanta dugsi baad u tahay daryaal qof dhan baad u tahay digtooraan igaadi tahay digtooraan igaadi tahay
diradira hawaday maxa ka dilaali jiray walee gabalbaa u damaye u damaye macaani dawee haddaba
intii ina daaqashiyo intii ka dabqaadan jiray nacabku ha iswada dabdale dabdale sakiyo soo durug macaa
kuwii diradira hawaday waxaa ka dilaalay